alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli cala muxamadi wacala aalih waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ila ywm ddiin wabacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin lilimaam yaxya ibnu sharaf annawowi raximah llahu tacaala muqadimada ayaan kusoo jirnay waxaan soo gaarnay sababu taliif ilkitaab kitaabka sababta u alifay wuxuu yidhi fa ra-aytu waxaan gartay an ajmaca inaan kulmiyo kitaaban kitaab kitaabkaasoo mukhtasaran lasoo gaabiyey kitaabkaasoo min alaxaadiidi axaadiidta xaggeeda ka ahaaday axaadiidta alsaxiixati ee saxiixa ah kitaabkaasoo mushtamilan kulminaya calaa maa shay yakuunu ahaanaya dariiqan waddo lisaaxibihi kitaabkaas qofka la saaxiiba waddo wax u noqon kara ilal aakhirati aakhiro ku gaara waddo oo u aakhiro ku gaaro raalliahanshada ilaah iyo nimada nicmada aakhiro uu ku gaaro kitaab u noqon kara wa muxasilan kitaab soo xasilinaya liaadaabihi qofka saaxiibkiisa aadaabta uu u baahan yahay aadaabihi aadaabi saaxib qofka kitaabkan la saaxiiba aadaabta uu u baahan yahay aadaabta albaatinati qarsoon ee qalbiga ku tacalluqda sida ikhlaaska iyo sidqiga iyo waxyaalaha lamidkaa iyo wadaahirati aadaabta muuqata oo ku tacalluqda oogidda sharaa'icda la ogo awaamirta samaynteeda iyo nawaahida ka fogaanshadeeda kitaabkaasoo jaamican kulminaya litarkiibi jeclaysiin qofka daacada la jeclaysiinayo ajirkeeda loo sheegaho hawaab badan oo daacaadka kusoo arooru mararka gabal sheega iyo watarhiibi cabsigelin macaasida layska cabsigeliyo macaasida cuquubooyinka ka dhalanaya adduun iyo cadaabka aakhiro iyo midda qabriga ayuu sheegay iyo wasaa'iri anwaaci aadaabi saalikiina dadka u socdo qaadaya waddadaas dadka waddadaas aakhiro qaadaya aadaabtay u baahan yihin nucyaalkeeda dhammaanteed ayuu kitaabku kulminaya saalikiinta oo dadka caabidiinta oo ilaahay caabudayo waddadaas maraya oo min axaadiidi zuhdi zuhdiga axaadiistiisa ah aadaabtaasu axaadiista zuhdiga oo aakhirada in qofku u diyaargaroobo adduunka jacaylkiisa ka foqo axaadiista ka hadlayda wa riyaadaati nufuusi iyo nafafyaalka tababaridooda axaadiista ka hadlayda nafta in la layliyo daacada la ogolaysiiyo nafta in la jaro baro oo daacada la ogolaysiiyo axaadiista ka hadlayda iyo wa tahdiibi alakhlaaqi akhlaaqda in la saafigareeyo oo akhlaaqda la saafigareeyo wa dahaaraati alquluubi qalbiyaalka daahiryaalkooda axaadiista ka hadlayda iyo wa cilaajihaa qalbiyaalka daweyntooda qalbiga qalalay ee aan khushuucayn sida loo daweeyo oo qalbi jilicsan oo amarka alle qaata oo ku ta'afura diinka iyo wacdiga iyo waanada inuu noqdo qaabka loogu daweeyo axaadiis ka hadlayda iyo wa siyaanati aljawaarix xibnaha ilaalintooda indhaha in laga ilaaliyo wax xaaraamta lagu fiirin gacmaha aan lagu taaban lugaha aan loogu socon sidii xibnaha loo ilaali lahaa dhagaha aan lagu dhagaysan carabka aan looga hadlin kulli xibin kasta wax weyn sidii loo ilaali lahaa aadaabteeda ayuu kitaabku kulminayaa wa isaalati icwijaajihaa icwijaaji aljawaarix xibnaha qalloocooda in la suuliyo aadaabteeda wuxuu ol kulminaya kitaabkaanu aadaabtii lagu suuli lahaa qallooca xibnaha gala hadduu qofka carabka ka qalloocan afka xun qofka indhaha ka qalloocan oo indhaha ku fiiriyo ku taaga waxyaalaha ka xaaraanta qofka dhagaha ka qalloocan oo dhegihiisa ku dhegaysta xaaraanta kulli sidii loo toosi lahaa iyo wa kayri daalika intaas kayrkeed oo min maqaasidi alcaarifiina dadka ilaahay yaqaana waxyaalaha ay u qastaan ay doonayaan ah wa altazimu waxaan isku laasiminaho waajib iskaga dhigaa allaa adkura inaanan sheegin fiihi kitaabkaas dhexdiisa ilaa xadiidan xadiid maahane xadiidkaasoo saxiixan saxiix ah xadiid aan saxiixayn ku sheegi ma doono saasuu yidhi sheikh saasaan isku laazimina xadiis saxiixana wuxuu ula jeedaa xadiis oo haabit ah can nabiy sal l xadiis nabiga ka sugan waxaa soo gelaya xadiis saxiixa iyo xadiis xasan ah labaduba taasuu ula jeedaa laakiin waxaan ogaan doonnaa shardigaas uu isku laasimiyey siduu yahay uma wada oofin in badan wuu oofiyey laakiin afartan iyo kow xadiis ayaan arki doonnaa insha allahu oo daciif ahoo kitaabka ku jirta culimmadu waxay sheegaan sababaha keenay maxay tahay imaamu nawowi waxaa la ogaya raximah llahu tacaala waa muxadisiinta muxadid ka mid ah oo weliba ragga aqoonta durugsan ule axaadiista ah oo hadduu aad u shaandheeyo oo uu u tafaruqo oo uu ku dadaalo kala saari kara xadiiska saxiixa iyo daciifka laakiin saddex sababood ay sheegeen culimmadu kow midda ugu horeyda waa nisyaan oo aan qof banu aadamhu aaminka ahayn inuu halmaamo mararka gabal xadiis daciifa kusoo arooriyo asagoo nisyaan dartiis taasna banu aadan ka aaminhu ma jiro masalada labaad waxay yidhahdaan culimmadu oo ku keenay waxay tahay ictimaaduhu calaa tasxiixaati wa taxsiinaati tirmidi imaamu tirmidi axaadiista uu saxiixa ka dhigo iyo kuwa xasanka ka dhigo inuu iska ictimaado isagoon baxtin oo isagu aan u fiirsan isagoon isagu u fiirsan marka taasuna waa ku keentaa imaamu tirmidina raximah llah tacaala sida uu miisaanka ku yidhi xaafidu dahabi xufaadu ma ictimaadaan tasxiixiisa iyo taxsiinkiisa oo tasaahul badan ayaa ku jira wuu fududaystaa saddex waxay sheegaan culummada midda saddexaad oo ku xambaartay oo keentay in kitaabkiisa mukhtasarka dhexdiisa laga helay xadiis daciifa inay tahay ictimaaduhu calaa sukuuti abi daa-uud abi daa-uud kitaabkiisa sunanka axaadiista uu ka aamusuusan xugun ku sheegin ictimaadka uu ictimaado oo waxa weeyaan risaalo uu qorayuu ku sheegay imaamu abu daawuud oo uu yidhi kitaabka xadiiskii aan ka aamuso waa saalix marka taasu marka iska ictimaaday isagoon isagu baxteen waxaana la ogyahay sunanka axaadiista uu ka aamusay qaar badan oo daciifa ayaa sugan inay ku jiraan marka saddexdaas sababood ayay sheegaan ictimaadka uu ictimaaday tirmidi iyo sukuudka abi daawuud u ictimaaday iyo nisyaan daraadiis wa altasimu waxaan isku laasiminahu yidhi sheikhu anlaa adkura inaanan ku sheegin fiihi kitaabka dhexdiisa ilaa xadiidan xadiid maahane xadiidkaasoo saxiixan saxiix ah xadiidkaasoo min alwaadixaati axaadiista cadcadoo macnahood cad yahay ka mid a mudaafan xaale uu yahay mid loo tiirina xadiidkaasu ilalkutubi kutubta kutubta alsaxiixati oo saxiixa ah kutubta almashhuuraati ee la caanbixiyey kutubaha saxiixa ee la caanbixiyey ayaan u tiirinay kitaabka markaa xadiiska aan sheego oo waxa weyn ummahaatu sitaha bukhaari iyo muslim abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i iyo ibnu maaja iyo keyrkooda sida mustadarka xaakim kutubahaas ayuu u tiiri doonaa xadiidkii uu sheego xadiiskii uu sheego markaasuu yihi wa usadiru waxaan u hormarinaa al abwaaba baabyaalka min alqur'aani qur-aanka xaalay ka mid yihiin qur-aanka alcasiisi haalibka ah biaayaatin aayado aayadahaasoo kalimaatin wan wanaagsan abwaabta baab kasta markuu qoro in badanoo ka mid a kulligood ma aha in badanoo ka mid ah baabka markuu qoro aayadu u hormarina markuu aayadahaas uu u hormariyo baabka ka hadlaaya kadibuu axaadiistii haddana ku xijina saas qaabkaasuu u wada abwaabtii markaas aan aayadu ku soo aroorin way dhici karta marka axaadiis kaliya inuu ku sheego laakiin aayado ayuu u hormariya abwaabta markaasuu yidhi wa uwashixu waxaan ku qurxinaa maa xadiidkii yaxtaaju u baahan ilaa dabdin shaqal ow sharxi macnan macnaa khafiyin ow sharxi macnan macno sharxidiis macnahaasoo khafiyin qarsoon binafaa-isa waxyaalo qaaliyaho min atambiihaati baraarujinyaal wuxuu yidhi mideeda kaleeto xadiidkii u baahda dabdi dabdi waxa lahaha kelimada shaqalkeeda in la sheego meeshuu ka kor dhigan yahay meeshuu ka hoos dhigan yahay in la sheego kelmada dabdiga u baahan oona idhaahdo maftuuxun kada maqsuuru kada madmuum kada maskuun kada inaan idhaahdo taas kelmadii u baahan dabdi waa dabdina kelmadii macno qarsoon ku jiro in la sharxo u baahanna waan sharxaha waxaan ku qurxin doonaa tambiihiyaal bere oo qaali ah tambiihiyaal oo qaali ah taasna waan arki doonaa insha allah sidaasuu yeeli doonaa wa uwashixu waxaan ku qurxinaahu yidhi maa shaygii yaxtaaju u baahan ilaa dabdin shaqlid ow amase waxa weeyaan sharxi macnan macno sharixidiis macnahaasoo khafiyin qarsoon binafaa-isa waxyaalo qaali ah ayaan waxaway ku qurxi doonaa oo min atambiihaati baraarujinyaal ah wa idaa qultu haddaan idhaahdo fii aakhiri xadiidin xadiid aakhirkiisa haddaan idhaahdo muttafaqun calayhi haddaan idhaahdo fa macnaahu macnihiisu waxa weeye rawaahu lbukhaari wa muslim waxa isku waafaqay waa bukhaari iyo muslim saasaan ula jeedaa ee aimada dhan ayay xadiiska wariyeen ma ahan ma ahan laakiin ibnu salax wuxuu yidhaahdaa itifaaqa ay isku waafaqeen aimada waxaa ka laasimaya itifaaqa ay isku waafaqeen bukhari muslim waxaa ka laasimaya itifaaqu laimati caleyh aimada kalena in isku waafaqaan maxaa yale liana alummata itafaqat calaa talaqiihimaa limaa rawayaahu bilqabuul maxaa yale ummadda waxay isku waafaqday inay kula kulanto axaadiista bukhaari iyo muslim ay wariyaan qabuul iyo aqbalid iyo yeelid wa arjuu waxaan rajaynaa in tama hadduu dhammaystirmo haada alkitaabu kitaabkan an yakuuna inuu noqdo kitaabku saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani bihi qofka ku dadaala ila alkhayraati khayraadka mid u kaxeeya xaajisan mid ka celiya lahu qofka ku dadaala can anwaaci alqabaa'ixi xumaanyaalka noocyaalkooda mid ka celiya inuu noqdaan ilaahay ka rajayna wa arjuu waxaan ka rajaynaa uu yidhi shiiku in tama hadduu dhammaystirmo haada alkitaabu kitaabkan an yakuuna kitaabkanu inuu noqdo saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani bihi qofka ku dadaala ila alkhayraati khayraadka mid u kaxeeya oo daacadka jeclaysiiya xaajisan mid ka celiyo ka teeda inuu noqdaan rajaynaa ilaahay ka rajaynaa lahu lilmuctani qofka ku dadaala inuu ka celiyo ka xajsiiyo can anwaaci alqabaa'ixi xumaanyaalka nucyaalkooda waalmuhlikaati iyo waxyaalaha wahalaaga nucyaalkooda wa ana aniga uu yidhi sheikhu saa'ilun waxaan weydiisanaa akhan walaal walaalkaasoo intafaca ku nacfiyey bishayin wax waxaasoo minhu kitaabka ka mid a an yadcuwa liya in ii duceeyo waliwaalidaya labadayda waalidna in u duceeyo aabbahay hooyada u duceeyo ayaan weydiisanaa wa mashaayikhii culimmadaydii aan diintani soo bartay inuu u duceeyana waa weydiisanaa wa saa'iri axbaabina kuwa aan jecelnahay dhammaantood inuu duceeyaan weydiisanayo walmuslimiina muslimiinta iyo muslimiinta ajmaciina dhammaantood marka qof kasta oo kitaabka wax ka mida ku nacfiya su-aashaasaa shiiku weydiisa marka waxa weeyaan nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu qofkii wanaag iniin sabeeya u abaalguda fain lam tajiduu bimaa tukaafiuunahu fadcuu lah haddaadnaan heli karin waxaad ugu abaalgudaana u duceeye marka saas weeye waa inaan u ducayno maadaama aan ka faa'iidaysana kitaabka ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala dembigiisa ha dhaafo labadiisii waalidna dembigooda ha dhaafo culimmadiisii diinta soo bartayna ilaahay dembigooda ha dhaafo intii jecleed oo muslimiinheed iyo intuu jeclaay muslimiinheed kulli dembigooda allaha dhaafo muslimiinta dhammaantoodna ilaahay addunya aqira ha u naxariis wa calallaahi alla korkiisa oo kaliya allaha alkariimi wanaagga badan ayay ictimaadiyo cuskeedshadaydu ahaatay axadkaan cuskanahun ku tiirsanaa waa allah bes cid kaleeto ku tiirsanmaa wa ilayhi ilallah allah oo kaliya ayuu tafwiidii bandhigaygu ahaatay baahidayda danahayga cidda aan u bandhiganayo inuu wax ka qabta aan rabaa waa allah wastinaadii cuskashadayduna allay ahaatay wa xasbiya midka aniga ugu filan alla huwa alle alla aniga igu filan wa nicmo waxaana barwaaqa leh alwakiilu mid la tala saarto axad la tala saarto alla u barwaaqa leh wa xasbiya midka ugu filan allahu alle weeye wa nicma huwa alla nimco leh almaqsuusu bilmadxi alwakiilu waxaa ammaanta lagu gaar yeelaa waa alla la tala saarto kaasaa igu filan cid kale uma baahni walaa xowla xeelad malihi aan uga wareegsado dhibaatooyinka wax alla wixii dhibaya macaasi iyo cadaab iyo dhibaatooyinka waxaan uga wareegsado xeelada melihi walaa quwata xoog aan wanaagga kusoo jiito daacada iyo waxa weye rilada alle iyo jannada kusoo jiidana melihi ilaa billahi ilaahay kaalmadiisa maahane allah alcasiizi qaalibka ah allah alla xakiimi ee xikmadda badan bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabaa kitaabka allah arraxmaani naxariis guud naxariista allah arraxiimi naxariis gaara naxariista baabun haadaa kanu baabun waa baab fil ikhlaasi barax tiriddu u baab yahay iyo wa ixdaari niyati niyada soo xaadirinteeda fii jamiici alacmaali acmaasha dhammaantood niyada lasoo xaadiriyo wal aqwaali hadallada dhammaantood niyada lasoo xaadiriyo wal axwaali xaaladaha dhammaantood niyada lasoo xaadiriyo acmaasha iyo aqwaasha iyo xaaladaha albaarisati muuqata iyo acmaasha iyo aqwaasha iyo xaaladaha alkhafiyati qarsoon baabkii ugu horeeyey weeye waa kitaabka ugu horeeyo ikhlaaska ah marka baabka ugu horreeya wuxuu ka dhigay ikhlaaska waa maxaa yeelay waa meesha aada ugu muhiimsan oo waxay tahay qalbiga horta qofku marka ugu horeeyaba inuu qalbigiisa islaaxiyo uu ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala dartiis inuu diintan u barto uunuu fahmo dariiqa uu ilaahay raallahashadiisa lagu gaaro inuu fahmo waxa cadhada alla keenayo si uu uga fogaado inuu qofku niyeysta la rabaa si marka qofkii daalibkaha kitaabka bilowgiisa intaan waqti ka lumin uu waxa weyaan u niyeysto khayraadkaas ayuu ikhlaaski ku bilaaba marka qof walba iyadoo baab walba ikhlaas la rabo oo baab walba la rabo qofku inuu ikhlaas iyo ku dadaalo qalbiga inuu hagaajiyo haddana qofkii daalibka ahaa waxaa la rabaa bidaayada oo cilmiga uu dalbayo bilowga horeba inuu u niyeysto inuu barto cilmi uu ilaahay raallihashadiisa ku gaaro oo dariiqa alla raalliga ka yahay uu ku fahmo cilmi uu cadhada alle uga fogaado oo dariiqa alle ka caroodo unta garto uu uga fogaado marka koowaadba inuu saas cilmiga dalbidiisa inuu saas u niyeysta la rabaa uusan u niyeysan aad dadka ugu cilmi badnaatid iyo cilmi aad dadka kula doodo aad soo baratid iyo midna waa inuusan u niyeysan baabun haadaa kanu baabun waa baab fil ikhlaasi barax tiridii u baab yahay oo cibaadada ilaahay loo kali yaro loo barax tiro oon waxba lagu darin wa ixdaari niyati iyo niyada in lasoo xaadiriyo fii jamiici alacmaali acmaasha dhammaanteed dhexeeda in niyada lasoo xaadiriyo camal kasta oo saalixa loola jeeda ood qabanaydo ood ilaahay ugu dhowaanaydo in niyada lasoo xaadiriyo wal aqwaali hadallada aad ku hadlaydae wan wanaagsan mid kastaoo ka mid intaadan ku hadlayn niyada inaad soo xaadirido markaad ku hadlaydo wal axwaali xaaladaha kala duwan dhammaantood in niyada lasoo xaadiriyo markaad ilaahay ugu dhowaanaydo acmaasha iyo aqwaasha iyo axwaasha albaarisati ee muuqdo daahirka ah iyo walkhafiyati acmaasha iyo aqwaasha iyo xaaladaha qarsoon kulli cibaado kastood ilahay ugu dhawaanad inaad qalbigaaga soo xaadirido aayadihii ku bilaaba ilaa waa kii yidhi aayadahan ku bilaabi doona abwaabtee qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sareey qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreeyey wamaa umiruu lama amrin ahlu kitaabka ilaa liyacbudullaaha allah inay caabudaan maahane wax kale lama amrin mukhlisiina xaale ay u keli yeelayaan lahu alle addiina diinka xunafaa'a xaalay ka leexanayaan diinaha baadilka wa yuqiimu salaa salaada inay oogaan unbaa la amray wax kale lama amrin wa yu'tu zakaa zakada inay siiyaan unbaa la amray wadalika kaasuna diinu lqayima waa diinta toosan ilaahay weyne subxaana wa tacala wuxuu leeyahay ma la amrin wax kale ahlu kitaabka waxaa la amray allah inay caabudaan ayagoo u barax tirayoon cibaadada cid kale ugu daray waxa weeyaan towraad iyo injiil iyo kutubihii alla soo dejiyey kulli waxaa lagu amray alla keligiis caabuda alla keligiis caabuda waana sida mu'miniintana la amray sidaas weeye wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudullaha allah inay caabudaan maana mukhlisiina xaalay u barax tiraayaan oo u keli yeelayan lahu alla adina diinta xunafaa xaalay ka leexanayaan diinaha baadilkaah oo dhan ilxaq iyo baadil in laisku dara lama ogola waa in diinta saafida kaliya qofku qaato cibaadada alla kaliya u gooni yeelo kulli baadilna ka fogaado maahan inuu isku wado wa yuqiimu salaata salaada inay oogaana la amro shuruuddeeda arkaanteeda owqaadeeda inay ilaaliyaan wa yu'tu zakaata zakada inay siiyaan ayaa la amru ilaahay yidhi oo ay dadkii mudnaa siiyaan oo xaqa u lahaa aysan cid kale sakadii siin wadalika kaasuna diinu lqayima waa diinta toosan waa diinta toosan ilaah keligiis cibaadada loo kali yeelo in diinaha baadilkaah o dhan laga fogaado maaha qofku inuu isku daro xaq iyo baadil salaada in la oogo sakada la bixiyaa diinta toosan waa taasa qofka afartaas haystaa diin toosan haystaa qofka afartaas ay kagal maqan yihiin diin toosan ma haysto wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi lan yanaala allah ilaahay gaari maa luxuumuhaa xoolaha hadyiga iyo xoolaha udxiyada hilibyaalkeedu walaa dimaa'uhaa dhiigyaalkeedu ilaahay ma gaaraya walaakin yanaaluhu alla waxaa gaaraa attaqwaa ka baqitaanka taqwadaasoo minkum xaggiinna ka ahaatay waxa weeyaan waxaa jiray siduu yidhi cabdullaahi bni cabbaas mushrikiintii hore jaahiliyadii marka ay xoolaha hadyiga ahiyo xajka u wada ila waa xaji jireen oo geela iyo waa qali jireen udxiyada markay xoolahaas qalaan waxay ku dharoobi jireen oo ku maluuqi jireen dhiigga neefka ay qaleen ay beedka kacbada mari jireen kacbaday mari jireen oy leeyihin hadda ilaahay baa iskale marka waa in loo mariyo markaasay muslimiintu waxay yidhahdeen annagana waa inaan saas samayno oo xoolaha hadyigaanu ilaahay u qalayno iyo udxiyada waa inaan dhiiggii marino markaasa ilaahay wuxuu ku yidhi maya war ilaahay waxa gaara hilib iyo dhiig maaha neefkan qal marka lagu leeyahay maalin kasta oo bisha dilxija toban tahay qofka haysta waxaa ilaahay rasuulkiisii amray inuu neef qalo qofka xajka aadayana ayagana hadyiyaa la amray qaar ka mida waa ku waajib qaarna waa u sunno marka hadyiyaa la amray marka hadyigaas iyo udxiyadaas ilaahay wuxuu leeyahay dhiigga iyo hilib ilaahay weynaa gaari maayaan danna kama leh ilaahay waxaa gaaraya oo uu raalliga ku noqon oo agtiisa qiimaha kale waxay yihiin qofkan amarkii la siiyey inuu qaatay neefkan qal alla yidhi wuu qalay amarkiiu qaatay qaadashadaas ood amarka alle qaadaydan qalbigaas cabsida inay kaga jirto amarka alle aad ku qaadaydaan qiimaha waxalo waa intaas ood neefkaas nool nafta uga jartay ood ilaahay ku adeecaydo lacag bixi laguma dhihin wax kale yee laguma dhihin dharbix neef qal al wey ilaahay weyne marka markaad qasho waxaad noqotay qof amarkiisa qaato ilaahay weynaynaya markaas alla yidhi subxaana lan yanaala allaha ilaahay gaari mayo luxuumuhaa xoolahaas hilibyaalkooda walaa dimaahuha dhigyaalkooda walaakin yanaalu alla waxaa gaara attaqwa taqw taqwada waa wiqaaya iska ilaalinta cadaabkiisa cadaabkiisa iska ilaalido taqwadaasoo minkum xaggiina ka ahaaday min alwiqaaya laga keeno waa gaashaan inaad cadaabka alla cadada iska ilaalido wey wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul waxaa tira nabiga suubano in tukfuu haddaad qaridaan ma fii suduurikum laabihina waxaa ku sugan ow tubduuhu ama aad muujidaan yaclamu llahu alla waa ogaana waxa laabihiinna ku jira oo daacada alle jacaylkiisa ikhlaaska ah ama waxaa xumaantaa qofkii xumaan uga jirto haddaad muujidaan iyo haddaad qaridaanba ilaahay weyna subxaana wa tacaala waa ogyahay wa asiruu qowlakum aw ijharuu bihi innahu caliimun bidaati suduur hadalkiina ama siraysta ama kor ula jahra ilaahay laabaha waxuu saaxiibkaa ogay mar hadduu marka sidaas iyoon wax ka qarsoon la arag qof kasta oo ilaahay rumaysan waxaa la rabaa inuu qalbigiisa xumaan ka ilaaliyo oo ikhlaaskiisa uu ku dadaalo qalbigiisa inuu islaaxiyo ilaahay raalli ahaanshadiisa qof raadaaya inuu noqdo oo waxa uu wanaagu samaynayo aan dan kale kulahayn ilaahay raalli ahaanshadiisa ku raadinaya wixii xumaanana uga fogaada ilaahay cadhadiisa iyay kugu dhici iyo cadaabkiisa marka qalbiga in la ilaaliyo aayaddu ka hadlayda sidii labada aayadood ka horreeyey wacan amiiri lmuminiina waxaa laga wariya abi xafsin ah cumar ibn lkhadaaba ibni nufayl ibni cabdilcusa ibnu riyaax ibni cabdilaahi ibnu qurdi ibnu razaax ibnu cadiy ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu haalib alqurashiy alcadawiy radia allahu canh xadiidka ugu horey waxaa laga wariyay can amiiri lmuminiin amiiru lmuminiin waa laqabkii cumar ibn lkhadaab qof amiirulmuminiin lagu itlaaqo khulafada muslimiinta ka mid a isaga ugu horreeyey qof lagu itlaaqo calal itlaaqna cabdullaahi ibnu jaxsha ugu horreeyey cabdullaahi ibnu jaxsha oo nabigu sala allahu caleyh wasalam ciidan yaroo ilaalaha uu u dhiibay oo waxa weeye markaasna hal gaalna ay soo dileen labana soo qafaaleen hantina ay ka soo qaateen ayaa amiirulmuminiin lagu itlaaqa laakiin isagu ma ahayn cabdullaahi ibnu jaxshe waxa weeyaan amiir caama ma ahayn ee sariyadaas markaas nabigu u dhiibayu amiir u ahaa laakiin khaliif muslimiinta o dhan khaliif oo amiirmuminiin lagu magacaabay cumara ugu horreeyey abi xabsana waa kunyadiisa abi xabsana waa kunyadiisa xabsaha libaaxa magacyaalkiisa magac ka mida weeye marka geesinimada uu geesiga yahay daraaddeed ayaa loogu magacaabay oo loogu kunyeeyey cumar ibn lkhadaabna magaciisa weye ibnu nufayl ibnu cabdilcuza ibnu riyaax ibnu cabdilaahi ibnu qurd ibnu razaax ibnu qurdi ibnu razaax ibnu cadiy ibnu kacab ibnu luay kacab ibnu luay halkaasuu nabiga uga soo dhaca sala allahu caleyh wasalam nabiga abtiriskiisa iyo cumar abtiriskoodu waxay iskaga soo dhacaan kacab ibnu luay ibnu haalib alqurayshi quraysh weeyaan qabiilka guud jufaduu kasii yahayna alcadawiy weeye nisbada marka qabaa-ilka wax loo nisbaynaa qabiilka weyna marka hore wax loo nisbeeya jufada hoose markaas loo nisbeeya laakiin jufada hoose inta loo nisbeeyo qabiilka weyn looma nisbeeyo oo lama ogolo in la yidhahdo alcadawiy alqurashiy lama ogolo sababtoo ah haddii la yidha cadawi oo jufada yar la sheego inuu qurayshi yahay waaba la iska ogi faa-iido male marka magacan weyn sheegidiisu marka waa in qabiilka weyn la sheego saas imaamu nawowi kitaabkiisa tahdiib alasmaa walluqaat saasuu ku sheegay cumar ibn lkhadaab fadaishiisa aaday u badan yihiin wuxuu ka mid yahay axadu khulafaai raashidiin wey afartii khulafaa rashidiin mid ka mida wey waa khaliifkii labaad ee waxa weeyaan muslimiinta oo abubakar asidiiq markii uu dhimanayey ayuu u dardaarmay inuu asagu yahay khaliifka muslimiinta inuu khaliifka muslimiinta yahay cumar ayuu ka dardaarmay ilaahay fadligiis waxa weeyaan wuxuu khaliifka muslimiinta ahaa oo amiirulmu'miniin uu ahaa toban sano iyo lix bilood ayuu ahaa marka iyo maalmo intaasuu ahaa amiirulmu'miniin toban sano iyo lix bilood iyo maalmo intaas muslimiinta marka dhulal aad u badan ayuu gaalada kasoo furtay ayuu muslimiinta kusoo biiriyo ilaahay weyne waqtigaas uu sabab uga dhigay dhulal aad u fara badan inuu furtay oo kufaartii ka furtay cadli inuu muslimiinta dhexdooda ku faafiyey waxay ahayd casri dahabi ah oo aad u qiimo badan casrigiisii wuxuu dhintay bisha dilxija oo ay afar ka hartay markay hijiriyadu ahayd saddex iyo labaatan saddex iyo labaatan markay hijiriyadu ahayd radia allahu tacaala canh isagoo salaad subax tujinaya oo masaajidka nabiga sala allahu alay slm ee madiine ku tujinaya salaad subax ayaa abululu almajuusi gaalkaasaa dilay majuusigaas ayaa dilay oo muddi sumaysan ayuu ku muday saasuuna ku dhintay markaasuu wuxuu yidhi lixdan saxaabi oo casharatu mubashiriina ka mid ahoo nool waxa weeyaan ha soo doorteen khaliifka muslimiinta markaasay waxay soo doorteen cuhmaan ibnu cafaan aniga bacdigay saasa la yeeluy ilaahay raadiha ka noqdo waxa weeyaan ammaantiisa iyo hadda fadaaishiisu aaday u weyn tahay waxaa ka mid a inuu leeyahay waxa la yhaha muwaafaqaat ulcumar oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala heerka uu gaarsiiyey talooyinuu bixina ama nabigay saxaabada shuuraynayaan taluu cumar bixina taladaas aayad waafaqsanaa soo degayda oo le sidaan hala yeelo muwaafaqaat cumaraa la yidhaahdaa waxa weeyaan waxaa ka mid ahaa fadaaishiisa inuu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalama fitnada iyo ummatul maxamed cumara udhexeeyo cumar inuu udhexeeyo haddii la jabsho albaabkaasna aysan mar dambe xirmayn waana la jabinahu yidhi nabigu albaabkaas ee la furi ma inta la weydiiyo la yidhi ma la furaa mise waa la jabina albaabkaas waa la jabina cumar marka waa la dilay iskama dhiman caadi uma dhiman fitnaduna saasay ku timid waxaa kaleeto fadaishiisa ka mid ah nabigu inuu yidhi waadi hadduu maro shaydaanku waadi kalu mara ee sooma maro waadigaas calaa kulli xaal casharatu mashriin isagoo nool inuu nabigu janno ugu bishaareeyabaa ka mid a fadaaishiisa uguna weynba radia allahu tacaala canhu radia allahu canhu qaala cumar ibnu khadaab wuxuu yihi samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay inamaa wax kale maaha alacmaalu sixatu lacmaali camalyaalka ansixidoodu biniyaatin yooyinkay ahaadeen inamaa adaatu lxasriyaa la yihahdaa tahbutu xukma fi lmadkuuri waxa weeyaan ihbaatu lxukmi fi lmadkuuri wa nafyu cama caddaad waxaa la yidhahdaa xukunka in lagu sugo waxa weyan shayga la sheegay lagana anfiyo wixii ka soo haray marka ihbaatu lxukmi fi lmadkuuri wa nafyuhu cama caddaad iyo in laga anfiyo wixii ka soo haray macnaheeda marka waxa weeye camalkii la niyeysto waa ansaxaa camalkii aan la niyeysan oo qofku sameeyo ma ansaxaayo marka waxaa loo sugaa xukunka sixada ah camalkii la niyeystay waxaana laga anfinaa inuu ansaxo camalkaan la niyeysan qofku cibaado kastuu sameeyo oo uusan ilaahay raallahashadiisa u niyeysan ma ansaxaydo inuu ilaahay u samaynayo dartiis hadduusan niyeysan inamaa wax kale maahan al acmaalu sixatu lacmaali camalyaalka ansixidoodu biniyaatin yooyinka ahaadeen cibaadadu waxay ku ansaxdaan niyada markaad cibaado gudanid hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday sadaqa tahay hadday jihaad tahay waa inaad niyeysato alle inaad ugu dhawaanada cibaadada heblaana aad samaynaydo waa inaad niyeysato wa inamaa wax kale maahan likulli imri'in qof walbana waxa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeystay qof walbaana wuxuu leeyahay cibaadadii uu niyeystay tanu macnihi hore lasoo celiyay maahan waa tacyiinu lmanwiyi shayga aad niyeysayda waa inaad cayinto oo waxa wey maalan haddaad rabto salaad inaad tukato duhur oo kale inamaa alacmaalu biniya waxuu ku ansixi karaa inaad qalbigaaga gelido markaa istaagto salaad duhur inaad inaad inaad tukaydo allana u tukaydo horta qalbiga geli inaad tukaydo allana aada u tukaydo dartiis waa acmaashii horta inaad niyeysato waynamaa likulli imriin maana waa marka shaygii aad marka tukaydood alle u tukaydo waa inaad sii cayinto oo haddii duhur la joogo duhur niyeyso casri haddii la joogo casr haddii maqrib joogo maqrib soon hadduu yahay hadduu ramadaan yahay marka hore waa inaad niyeyso qalbiga gelido inaad alle u soomaydo wa camalki waa niyeysata laakiin maxuu u baahan yahay haddana macno labaad oo ah tacyiin inaad cayinto waa maxay midka aad soomaydaa ma ramadaana soon qadaaha ma mid nadarha ma mid sunnaha waa inaad haddana kaas niyeysato marka cibaadadii waa inaad niyeysato inaad alla u samayhaydo midda ay tahayna waa inaad qalbiga gelido niyaduna maxalkeedu waa qalbiga afka wax lagama niyeysto soonka lama xirto afka lagama xirto waxa weyn qalbigaa laga niyeystaa salaada afka lagama xirto qalbigaa laga niyeystaa kulli daacaadka o dhan waa sidaas afka waxaas laga akrinaayo diinta ka mid ma aha nabiguna afka kama dhihi jirin saxaabaduna kama dhihi jirin taabiciyaalku kama dhihi jirin imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo imaamu maalig iyo abuu xaniifana afka kama dhihi jirin usalli farda salaati duhri iyo naweytu sawma qadim midna ma dhihi jirin marka adnaha dhihinoo qalbiga ka niyeyso faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisu ilallaahi allah dartiis iyo wa rasuuli rasuulka dartiis fa hijratu haajiridiisu ilallaahi allay ahaana iyo wa rasuuli rasuulka dartood marka mael hal maeluu nabigu ku tusaalayna tii hore qaacido guuda ihe qof walba camalku wuxuu ku ansaxaa inuu niyeysto cibaadadan inuu alla u sameeyo haddana cibaadada uu samaynayo nuuceedana uu niyeysto taasuu macno guuda ihe hadkaan macno gaarah laga hadlaa waa maay mael tusaala lasoo qaadana miaal hijradu cibaadaday ka mid ayadaa lasoo qaadana ilaa niyada waxaa la yidhaahdaa waxay u sugnaataa tamyiizu lcibaadaati can alcaadaad ayadaa ka saarta cibaadaadka caadooyinka ayadaa ka socda oo maalan fiiri qofka waa qubaysta suuligu tegay inta maanta soo suuqu jiray waa soo dhididay nadaafadu u qubaysta ama maalintii kululaaday qabow dartiis u qubaysta qofkii janaabada qabay ama xaylka gabadhii qabtay ama gabadhii nifaaska qabta umushayna suuligay tagtay waa qubaysta biyo isku daadiyeen ilaahay si ugu dhawaado amarka alle u qaato labadan qof marka kii nadaafada u qubaystay iyo kii bi kulaylka u qubaystay iyo qofkan xaylka ama nifaaska ama janaabada ka qubaystay labadooda qof kastoo kamida biyo un isku daadiye midna waa cibaado allo caabuday midna waa caado maxaa kala saara niyadaa kala saaray niyadaa kala saaray niyadaa kala saaray marka hijradii uu noogu mithaalina nabiga sala allahu alay slam waddan gaalo qofka ka soo tegay oo u soo tegay inuu ilaahay raalli ahaanshadiisa gaaro amarka alle uu qaato rasuulku amarka uu amray in laga soo tago waddan gaalada uu qaato qofka saas waddan gaalo uga soo taga qofka wadanka gaalada saas uga soo taga inuu amarkii alle qaato inuu u tago rasuulku markuu noolaa rasuulku meesha uu joogo si uu rasuulka diinta uga barto si uu rasuulka sala allahu caleyh wasalam ugu gargaaro si uu rasuulka ay muslimiinta u badiyo hadduu rasuulka bacdigiis ay tahayna meesha sunnadii nabigu ka jirto oo diintii nabigu ka oogan tahay inuu tago qofka saas usoo safroo niyadiisu tahay xukunka iyo thawaabka iyo abaalmarinta aakhiro waxay noqonee qof camalkan ilahay dartiis u siiyo waa laga abaalmarina qofkii laakiin waddan gaalo kasoo taga ee waxa weeyaan adduunyo soo raadsa wadan gaalo ka taga wadan muslimiinta wuxuu isagoo wadan gaalo joogo wuxuu shaqa ka helaya wadan muslim adduunyuu ka raadsaday ama wadan muslimu guur u doonana ama dan kalu aadaa waxa weyan qofkaas wadan gaalu ka soo tegay wadan muslimna waayi qofkii horeeto oo oo waxa weeyaan cibaadada u socdaan wadan gaalu ka soo tegay wadan muslimu yi isku safar inay soo galeen isku qarash ku baxo isku dhib soo marena dhacdo midna cibaado weyn oo dunuubtana lagu dhaafo jannana lagu helu sameey midna wax cibaada ma samay maxaa kala saaray niyada niyada faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisu ilallaahi wa rasuulihi ficlu shardiga iyo jawaabu shardigu hadday isku mid inay noqdaan lama ogola waa inay kala duwnaadaan sida mubtadaihi qabarkaba inay kala duwnaadaan loo rabo sidaas darteeda hadda lafdigu isku mid wey ficlu shardiga iyo jawaab shardiga waa isku mid faman kaanat hijratu ilallahi wa rasuulihi fahijratu ilallahi wa rasuulihi isku mid ay noqdeen waa in marka tamyiis lasoo qadaro lagu kala duwa waxaa la leeyahay faman kaanad qofkay noqoto hijratu haajiridiisu hijrada waxaa la idhahdaa tarki tegitaanka sidaas daraaddeeda aslulhijra waxa weeyaan waxa weeyaan waxa weyan asalka hijrada waxa weeyaan hajru maa naha allahu canhu warasuuluh hajru maa naha allahu canhu warasuuluh in laga soo tago wax kastoo alla iyo rasuul reebeen qofka gurigiisa jooga qofka wadan gaala jooga kulligood horta alla iyo rasuul waxay reebeen in laga tago alla iyo rasuul marka waxay reebeen oo laga tegayo waxaa ka mid a wadan gaala in la joogo la deganaado a ka mid a alla iyo rasuulaa reebeen wa khaasatan qofka aan khiyaar alla ugu caabudi karin waajibay ku tahay qofkaas inuu kasoo tago hadduu kasoo tegi diidana beriyuu ka yahay rasuulku sala allahu caleyh wasalam marka faman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisa iyo kasoo tegidiisa uu wadanka gaalada kasoo tegaa ilallahi alla dartiis inuu ilaahay raalli ka noqdo wa rasuulihi rasuulka dartiis oo macnaha waa maxay rasuulku cibaadada u samayna maahan rasuulku markuu noolaa rasuulka inuu utaguu raba oo uu diinta ka barto saas qofkii wadanka gaalada uga soo tago rasuulka inuu utago u gargaaro niyatan wa qasdan niyada uu usoo tegay iyo qasadkiisu hadday saas ahayd fa hijratu haajiridiisa ilallaahi allay ahaanayo wa rasuulihi xukman wa hawaaban alle dartiis camal loo sameeya safarkaasu noqonaa allaa ka abaalmarina wey waman kaanad qofkay ahaato hijratu haajiridiisa oo kasoo tegidda wadan gaale kasoo tegay lidunyaa adduunyo yusiibuha uu helaayo adduunyo uun helaayo qofkay tahay wuxuu usoo tegay oo meel kalu dan adduunye usoo aaday aw imraatin ama haween yankixuha uu guursanayo waxa wey wadanka gaalada wuxuu uga soo tegay guurdoon islaam kasoo raadsaday meelaha oo muslimiintu ka yihiin wax hajira kaasu male fa hijratu haajiridiisu ilaa maa shay ahaana haajira ilahi usoo hijrooday wuxuu soo hijra hadduu dhaqaale soo raadiy waa ganacsade haddii uu waxa weeyaan gabar soo doonto waa guurdoon wax ajarahu leeya male marka yaa kala saaray labada camal xagga daahirka waa isku mid mid walbaa wadan gaalu kasoo tegay wadan muslimiyu midna ajar waa weyna laga helaa midna waxba laga heli ma waxa kala saara waa niyada ma ayadaa niyadu waxa weya waa midda kala saarta cibaadaadka iyo caadooyinka labo niyadu waa midda kala saarta cibaadooyinka bacdaha can bacd ayadaa laba cibaado kala saarta oo miaal hadda duurka iyo casirka isku siiyay loo tukada waa afar ragco oo siri ah oo isku qaabna u eg waxa kala saara waa niyada qofku markuu istaagayo wuxuu qalbiga ku qabtay taasaa kala saarta muttafaqun caleyh muttafaqun waa laisku waafaqay yuu yihi calaa sixati xadiiskan sixadiisa rawaahu waxaana wariyeen imaam almuxadisiina culimmada muxadisiinta labadoodii imaam oo ay uga daya jireen kala saaridda xadiiska saxiixa iyo daciifka la kala saaro oo looga dayi jiray dhowrsanaanta iyo zuhdiga iyo taqwada iyo ijtihaadka lagu dadaalo kala saaridda xadiiska saxiixa iyo daciifka la kala saaro labadii imaamoo looga dayi jiro muxadisiintu ku daya jireen labadaas mid koobaad waxa weeyaan abu cabdillaahi maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu muqiira ibnu bardisba aljucfiyu albukhaariy abu cabdillaahi waa bukhaari kunyadiisa magaciisa waxa lahaha maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu muiir maxamed ibnu ismaaciil ibni muqiira ibni maxamed ibnu ismaaciil ibni ibni ibraahim de ibni lmuqiira ibni bardisba aljucfiyu ee reer jucfa qabiilada laha loo nisbeeyey albukhaariyu ee magaalada bukhaare laydhaha loo nisbeeyey jucfi magaaladan isaga qabiilkan jucfi qabiiladiis uu ka dhashay maaha laakiin waxa weeye magaalada bukhaara waxaa waali ama guddoomiye gobol ka ahaa jiray nin magaciisa la idhaahdo yamaan ibnu akhnas yamaan ibnu akhnas ninkaasaa waali ka ahaa jiray waxa weeyaan ninka la idhaha bardisba oo awowgiisa labaad ah awowgiisa awowgiisa saddexaad wey awowgiisa koobaad waa ibraahim awowgiisa labaad waa muqiir awowgiisa saddexaad awowgiisa saddexaad imaamulbukhaari ah majuusiyu ah gaal majuusiyu ah marka awowgiisa labaadoo muqiire ah a wuxuu ku islaamay calaa calaa yaday yamaan ibnu akhnas ninkaas waaliga ka ahayo magaalada guddoomiyaha ka ahayo muslimka ahaa ayaa islaamnimada sabab ugu ahaa ninka la yidhaha muqiire marka maadaama uu sabab ugu ahaa yamaan ibnu akhnas qabiilkiisii oo reer jucfi ayaa loo nisbeeyey bukhaari oo wala ahaana loogu nisbeeyey wala ahaan walalislaam walaa-ulislaam wey saasaa loogu nisbeeyey qabiilkaas marka waa ninkaas yamaan ibnu akhnas qabiilkiisi waa oo muqiire islaamnimadiis sababta u ahaa albukhaariyuna waa magaalada bukhaara ee ka ka mid ah magaalooyinka uzbakistan magaalooyinkaasay ka mid tahay muslimna waxaa la yhaha kunyadiisa abulxusein magaciisana waxa la haha muslim ibnu lxajaaj ibnu muslim alqushayriyu qushayr waa qabiila oo waxa wey waxaa loo nisbeeya ninka la haha qushayr ibnu kacab ibnu rabiica ibnu caamir ibnu sacsaca waa qabiilo ka mid ah reer aslam ka mid ah waa carab wey isagu laakiin bukhaari carab maaha anaysaaburiyu ee magaalada la yidhaha naysaabuur loo nisbeeyey magaalada naysaabuur naysaabuur waa magaalooyinka khuraasaan magaalo ka mid ah magaalo ka mid ah marka markii oo wax la nisbaynaa qabiilkaa la hormariyaa kadib ayaa magi waxaa lagu xijiyaa waxaa la hormariya dhihi jira magaalada marka cafan cafan qabiilka la hormariya magaalada la dabamariya sidaas wey sida saxiixa marka markasta sidaasuu yeelay bukhaarina waxa weya qabiilku hormariyey oo uu nisbeeyey reer jucfa kadib magaaladu damariyey muslimna qabiilku hormariyey reer qushayr magaaladu damariyey sidaas weeya radia allahu canhuma fii kitaabayhimaa labadooda kitaab ay xadiidkan ku wariyeen alladayna labadaas kitaabahumaa labadooda asaxu lkutubi kutubta ugu saxiixsan kutubta almusanafati ee la sanifay wa can ummi lmuminiina waxaa laga wariyey ummi cabdillaahi caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri yaqzuu jeyshun ciidan ayaa duli doona xadiidkan waxaa wariday ummi lmuminiin muminiinta hooyadood waxa weeyaan waa caaisha radia allahu canha nabiga xaasaskiisa muminiinto dhan hooyay u yihiin kulli xaasaskiisa caaisho iyo qeyrkeedba waxa weeyaan waa umulmuminiin waxayna hooyo uga yihiin fi lixtiraam waltacdiim wa xurmati nikaax xushmaynta weynaynta iyo in la guursadaa inay xaaraamtahay dhankaasay hooyo kala mid yihiin waana sida allah ku tilmaamay inay hooyo yihiin wa swaajuhu ummahaatuhum ummahaatuhum ilahi weynaa wuxuu leeyahay nabiga xaasaskiisa muminiinta hooyo u yihiin laakiin hooyo ugama ahan sida hooyo ay u banaantahay qofku inuu fiiriyo hooyadiis uguma banaano dhankaas ajnabigay kala mid yihiin sida ay u banaantay hooyadiis inuu la qaali noqdo oo keligiis meel la joogo macnaha ay isla safraan dhankaas kala mid ma ahan oo nin ajnabi ka ah oo muminiinta ka mid ah ummahaatu muminiinka lama safri karo lama qaali noqon karo dhankaas ugala mid ma aha waxay ugala mid yihiin xushmada iyo weynaynta iyo in la guursadaa inay xaaraan tahay saas darteeda nabiga xaasaskiisii markuu dhintay kadib qof ay u banaanad ma jirto inuu guursado lamana guursado aakhirana isagay xaasaskiisii yihiin um lmuminiin marka waa caaisha waxa weya um lmuminiin ummi cabdillaahi u yihi waxaa kunyadeeda la ummi cabdillaahi wiil ma dhalin gabarna ma dhalin caruurba ma dhalin caaisho ummi cabdillaahi marka waxaa loogu kunyeeyey wiilkay habaryarta u aheedoo walaasheed ay dhashay waxa weya asmaa binti abi bakar sidiiq cabdullahi ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr oo ay habaryar u tahay oo walaasheed dhashay asmaa binti abi bakar sidiiq ayaa loogu kunyeeyey ayaa loogu kunyeeyey marka ummi cabdillaahi cabdullahi hooyadiis habaryartu maogta hooyo oo kale weye ummi cabdillaahi cabdillaahi hooyadiis ah caaishata radia allaahu canhaa ilaahay raadiha ka noqdee caaisha asidiiqa bintu abi bakr sidiiq cabdulaahi abubakr sidiq magaciisa waxa la hahda cabdulaahi ibnu abi quxaafa aabiis abi quxaafana magaciisa waxaa la ihahdaa cuhmaan ilaahay raadiha ka noqda iyada iyo aabaheed iyo awowgeedba nabigaa guursaday sala allahu calayh wasalam ayadoo lix sano jirtaa nabiga nagu nikaaxiyey iyadoo lix sano jirta hijrada laba sano ka hor iyadoo lix sano jirtaa lagu nikaaxiyey nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaana nabigu guri geystay markii la hijrooday laba sano kadib dagaalkii beder markuu nabigu ka soo gadoomay bisha shawaal oo sanadii labaad oo hijriyada ah ayadoo sagaal sano jirta ayaa nabiga loo gurigeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nabigu markuu dhimanayey waxay jirtay toban iyo sideed sano toban iyo sideed sano kadib afartan sanoy noolaatay konton iyo toddobadii ama konton iyo sideeddii ayay dhimatay ramadaan iyadoo ah bacda alwitri abu hurayra ayaa ku tukado imaam u ahaa magaalada madiinay ku dhimatay halkaas ayaa lagula tukado baqiic ayaa lagu aasay qabuuraha saxaabada lagu aasi jiray masaajidka ku dhow can umi lmuminiin wa can umi lmuminiina waxaa laga wariyay ummi cabdillaahi caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayh wasalam yaqzuu jeyshun ciidan ayaa soo duulaya alkacbata kacbadu kusoo duula ciidan ayaa kacbada kusoo duula ciidankaasu ciidamada kacbada kusoo duuda la sheegay waa dhowr waxaa ka mid ah ciidanka burburi doona oo xabashada ah ciidan xabasho ah oo burburi doona kuwaas ma ahan kuwaan kuwaan waa ummadaanay ka mid yihiin ummatul maxamed ay ka mid yihiin kuwaan oo nin qurayshi ah oo magaalada maka joogo kacbada magan galay ninkaasay raadaayana rabaan inay soo dilaan waa wax la yaab leh nabiga taasna cadayna xadiis muslimka caddeeya oo waxay u leeyahay xadiidkaas cabasa rasuululahi sal lahu cabasa rasuululahi sala allahu alay slam fii manaami nabiga hurdada dhexdeeda ku cayaaray oo macnaha ficil cayaar camalahu sameeyey markaasaa waxaan ku nidhi rasuulka alla waxaad samayday waxaadan samay jirin markaasuu yihi yaab ayaan u sameeyey maxaa yeelay ina unaasan min ummatii ya-umuuna haada lbeyta lirajulin min qurayshin dad oo ummadayda ka mid ah aa beytkan u soo qasdaaya nin oo reer qurayshyada darteeda ugu soo qasdaya saas weeyaan marka yaqzuu jeyshun ciidanaa kusoo duulaya alkacbata kacbada fa idaa kaanuu markay ahaadaan ciidankaasu bibaydaa meel bannaan lama degaan meesha ah baydada waxaa la yidhahdaa al ardu lmalsa dhulka bannaan oon waxba ka bixin aa la yidhaahdaa fa idaa kaanuu markay ahaadaan bibaydaa meel bannaan oo min alardi dhulka ka mid ah yuksafu waa lala goynaa biawalihim wa aakhirihim kan ugu horreeya kan ugu dambeeya hal mara dhulka lala jara ciidankii ku socday kacbada ku duulaanka ahaa hayele care allay shaqaysteen weliba qaabka loola jaraya nabigaa sheegay xadiis saxiix muslimka ee xadiiska xabso oo nabigu wuxuu yidhi yuksafu biawsadihim marka hore horta dhexdaa lala goynaa dhulka yuksafu biawsadihim uma yunaadii awaluhum aakhirahum markaasaa awalka aakhirka u dhawaaqa markii dhexda ciidankii dhulka la go-o aa kuwii awalkaa aakhirka u yeehaan war aakhirkiiyo bal markay u yeedhaan uma yuksafu biawalihim wa aakhirihim markaasaa kuwa hore iyo kuwa ugu dambeeya dhulka lala goynay haddana qaalat caaisha waxay tihi arrintaas iyadoo la yaaban qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow kayfa sideebaa yuksafu loola goynaa biawalihim awalkooda iyo wa aakhirihim aakhirkooda walxaal fiihim dhexdooda aswaaqum suuqlaydooda ay ku jiraan iyo waman qof laysa aan ka mid ahayn minhum min almuqaatiliin dadka dagaalamaayo dagaalka u socda dadaan ka mid ahayn ilaa markay usoo socdaan dad ay dhacda xajka inay u socdaan kuwa cumraysana cibaada u socda kuwa iska safraaya a waddada uga soo dhaca kuwa isla ciidankaan waddada usii weesho kuwa isla waddada mataqaanid yaadan ka lumin kuwa waddada ay iska soo dhexeen marka dad tiro badan oon ka mid ahayn kuwa isla wax ka gadoo suuqley ah dadkaas aan ka mid ahayn oo iyagu xumaanta u socono ciidankan xumaanta u socda ku dhex jireen see dhulka loola wada goyna aswaaqda waxa weyaan ahlu aswaaqihim suuqleydoodii awi suuqatu minhum ama waxa weeyaan kuwooda aan ahayn waxa weyan madaxda suuqada waxaa la yidhahdaa man laysa bixaakimin man waxaa la yidhahdaa man duuna alxukaan man duuna alxukaami dadka aan xukaamta ahayn oo ka hooseeya qaarda iska soo qasbay ayaa ku jira ka waran xadiidka qayb kale wuxuu leeyahay waxa weyaan waxaa ku jira qaar waddada un inay tusaan ka rabay qaar la soo qasbay qaar masaafir ahayo waddada iska soo dhaceen waxaas o dhan aa ku jira see loola goynaa qaalad waxay tiri caaisha qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka allow kayfa sideebaa yuksafu loola goynaa biawalihim awalkooda iyo wa aakhirim aakhirkooda walxaal fiihim dhexdooda aswaaqum suuqlaydooda ay ku jiraan iyo waman qof lays aan ka mid ahayn minhum min almuqaatilati aw min almuqaatiliina dadka dagaalamayaba dadaan ka mid ahaynba dadka aan dagaalamayo sharta u socda dadaan ka mid ahayn qaala nabigu wuxuu yidhi yuksafu waa lala goynaa biawalihim kan ugu horreeya wa aakhirim kan ugu dambeeya uma yubcahuuna waa la soo bixinaa calaa niyaatihim iyadooda lagu soo bixinaa rawahu lbukhaari muttafaqun calayh hada lafd buaari dhe buari bas isku waafaqay lafdigana bukhaari yaale waa lala goynaa kadibna aakhirada qof walba niyadiisa lagu soo bixinaho kii shar u socday iyo dagaal iyo inuu kacbada ilaahay wax ku dilana dembigiisiyaa lagu soo bixin kii beriga hana soo beriyaa lasoo bixin maxaa marka xadiiska nooga caddaaday waxaa xadiiska ku caddaaday qofka badiya dad macsi ku jira asagoo doortay in cuquubada ku dhacdaa ku laasimayda marka waxaa xaaraan ah oo la rabaa in laga digtoonaado dadka daalimiinta in lala saaxiibo lala joogo in meelay fadhiyaanoo macsi lagu hayo ilaahay lagu caasina lala fadhiisto in meelay socdaan lala socdo in tiradooda la badiyo waxaasoo dhan qofka muslimka inu ka carara meel shirki lagu hayo meel bidca lagu hayo meel shar looga shaqaynaayo meel looga tashanayo dhibaato islaam meel ilaahay lagu caasinaa qof ilaahay rumaysan oo inuu ka cararo haddaadan ka cararin xadiiskaas nabiga kugu rumoobayo cuquubada kusoo degta adduunka waa ku camiimi waana sidii qur-aanku sheegay oo ilaah uu yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fitno aan ku gaar noqoyn dadkii sameeyey oo kaliya marka waa arrintaas waa muhiim dadka ahlulmacaasida shirkiga bidacda fisqiga meesha lagu hayo waa inaad ka fogaato sidaas darteeda dadka muslimiinta ee gaalada dhex degan ee badinaya ee ujeeda zinadii ee ujeeda qamradii ee ujeeda sanamyaalkii iyo saliibyaalkii ee dhexdo iska dhex fadhiya cuquubada ku dhacda kufaartaas adduunka inay kula dhacaydo ha ogaadeen haddaysan ilaahay uga cabsan oo ka cararin waa inay ka cararaan wa can caaishata waxaa laga wariya radia allahu canha qaalad waxay tihi qaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalama laa hijrata wax hijra liraa ma ahaanin bacda alfatxi furashada ka gadaal walaakin jihaadun jihaad ayaa ahaaday iyo wa niyatu niyo laa hijrata bacda alfatxi maxaa loola jeedaa waxaa sii caddeeyey xadiidka qeybtiisa kale oo bacda alfatxi fatxigan maxaa loola jeedo fatxiga waxa loola jeedo waxa weeyaan fatxulmaka bukhaariga xadiiska uu wariyey ayaa caddaynayoo le laa hijrata bacda fatxi makata maka furashadeedii ka gadaal hijra ma ahaanin maka markii la furtay kadib hijra ma ahaanin awel maka intaan la furan maka waxaa la furtay sanadii sideedaad ee hijriyada bisha ramadaan ayaa la furtay intaan la furan qof allah qofkii islaama oo reer maka ka mid ah waxaa waajib ku ahaa inuu ka tago mako ka hijroodo oo uu aado madiina oo rasuulka u tago sala allahu alay slm laba arrimood dartood kow diintiisa si ay ugu badbaado oo gaaladan uu dhex joogo aysan diintiisa uga fidnayn tan labaad muslimiinta u baahan inuu nabiga diintii ka bartaa la rabaa muslimiinta uu badiyo xooggiisa iyo gargaarkiisa muslimiintu ay helaan oo markii loo baahdo uu muslimiinta uu ciidan u noqdo marka waa inuu hijroodo labadaas arrimood daraaddeed waajibay ku ahayd laakiin sanadii sideedaad markii la furtay kadib ayadiyaa daarul islaam noqotay diin wax ka fidnayna male ayadiyaa dadkii joogaa muslimay ayadiyaa guri islaam noqotay marka in laga taga waajib ma aha laa hijrata wa hijraa bacda alfatxi maka furashadeedii kadib ma ahaanin laa hijrata wa hijraa bacda alfatxi maka furashadeedii ka gadaal ma ahaanin walaakin jihaadun jihaada ahaaday iyo waniyatu niyu oo waxa weeyaan haddii ajarkii dariiqii lagu soo xasilinayo hijradahayo maka ka tegiddeeda uu dhammaaday dariiq kalaa jiro ajarkii lagu xasili karo oo waa maxay jihaad jihaadku dhammaanma haddii maka la furtay sanadiisteeda jihaad ma dhammaan ilaa yowmulqiyaama jihaadku waa sharci mar halka soomaaliyu ka soca mar wuxuu ka soconaa sacuudi hadduu rabo mar wuxuu ka soconaa ciraaq hadduu afghanistan bakistan meel kaleeto syriya meeshii un ilaahay weyna macnaha hadda waxaana waa iska duweylaadka yarka haddii sharciguba ma ogolan saas loo gogoyo muslimiinte goboladaas iyo xuduudaha ay leeyihiin oo muslimiinta iyo gaalada xuduudda ay ka leeyihiin hadba meeluu ka socona mar soomaaliya iyo etoobiya jihaad mar waxa weeyaan ciraaq iyo kufaar kaleeto hadday deris la noqotaa jihaad mar waxa weeyaan dad kaleo muslimiina iyo yahuudda jihaad mar kufaar kaleeto iyo waxa weyan muslimiintaas deegaanada ay joogaan iyo xuduudaha ay leeyihiin hadba meel unbuu ka bilaabanoo muslim iyo gaalo la derisa ayuu ka dhex bilaaban hadba ilaa iyo qiyaamaha laga gaara jihaadku waa sharci oo sharcinimadiisu ma joogsanaydo weeye marka walaakin jihaadun jihaad ayaa baaqi ah iyo waniyatu niyo oo khayraadka la niyeysto acmaasha saalixada la niyeysto waxaa la niyeysanayo xadiiska munaasibada ugu horeeyana waxaa ka mid a jihaadka oo khayrkaas ka mid ah oo haddii qofka muslimka marna waa markaas uu jihaadkaba ku jiro ikhlaas iyo ilah dirsi inugu dadaala la rabaa markii uusan markaas ku jirinna waxa weeyaan in maalinkuu fursad usoo marto jihaado inuu niyeysan yaha la rabaa oo haddee nabiga xadiiskii saxiix muslimka waxaa ka sugnaaday sala allahu caleyh wasalam man maata walam yaqzu walam yuxadis nafsahu bihi maata calaa shucbati min annifaaq qofkii dhinta asagoon jihaadin naftiisana aan ugu sheekayn jihaad wuxuu dhimanayaa qayb nifaaqa ka mid uu ku dhimanaya marka qof kasta arrintaas waa inuu ku dadaalo muslin ah oo uu markii uu ku jirana cibaadadaas ku jiro markii uusan ku jirinna waa inuu niyeysto markii uu jihaad sharciga ilaahay waafaqsan oo saxiixa uu helo inuu ka faa'iidaysto ee uusan qalbigiisa ka saarin jihaadka waidaa stunfirtum haddii bixid laydinka dalbo fanfiru baxa haddii laydinka baxo inaad jihaadka usoo baxdaan baxa yaa bixidda iskale imaamka iskale kulli a'imada muslimiinta shuraaxduna saas way caddeeyaan waxa weeyaan imaamka muslimiintu hadduu ilaa jihaadka usoo baxa saddexda gooroo jihaadku fardulcaynka noqday ka mid markii wadan muslim gaala qabsato muslimiinta wadankaas jooguu waajib ku yahay fardulcayna hadday awoodi waayaanna kuwa ku xiga ayuu farducayn ku noqona ilaa laga saaro marka kaleetana waa markii qofka muslimka ahu uu saf gaala iyo muslim dagaalamayaan soo istaago farducaynay ku noqeen inuu carara uma banaana marna waa marka imaamku yidhaahdo soo baxa waana midu alla qur-aanka ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi istaaqaltum muminiin maxaa idinku dhacay markii layna yidhi soo baxo jidka alle usoo baxa dhulkaad isku dhajideen aradiitum bilxayaati dunya min alaakhira ma adduunyaad ka doorateen aakhiro oo adduunyaad raalli ku noqoteen aakhirana waa ka sabarteen yaa adduunya waxba maaha marka aakhira la fiiriyo marka qur-aankii sunnadu waxay caddaynayaan haddii imaamku uu amrow yidha jihaadka loo soo baxo waxa weya waajib ayay noqon cayni ah dadkii uu amray muttafaqun calayhi wa macnahu macnihiisa waxa weya imaam nawowi marka macnuhu fasira oo ah laa hijrata bacda alfatxi inaan dadku ka fahmin maka markii la furtay kadib hijradii oo dhan waa la joojiyey maaha ee waxaa loola jeedaa laa hijrata hijro waa macnaa macnihiis waxa weeye laa hijrata hijra ma ahaanin min makata laga hijroodo oo loo hijroodo meel kaloo muslim joogo liannahaa mako saarad waxay noqotay daar islaam guri islaamay noqotay iyadiiya noqotay marka hijrada waqtigaas ku ekeed waa tii maka laga hijroonayay amaa magaalooyinka kaleeta gaaladu ay joogaan in laga hijroodo oo qofka aan islaamka oogi karin oon diintiisa oogi karin inuu ka hijroodaa waajib weeye biitifaaqi xadiiska saxiixana nabiga waxaa ka sugnaaday sala allahu calayh wasalama inuu yidhi waxa weeyaan laa tanqadicu lhijratu maa quutila alkufaar hijradu go-i maydo inta gaalo lala dagaalamayo inta gaalo lala dagaalamayo hijradu go-i maydo saasuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam marka inta gaalba lala dagaalamayo inta muslim iyo gaala joogaana gaalada waa lala dagaalami marka hijrada oo laga soo tago wadamada kaleoo gaalada sideediiyay sharci u tahay qofkii aan islaamka halkaas ku oogi karin oo islaamkiisa khiyaar ulahaynna waajib caynihay ku tahay care alle iyo cadaab allahna loo ballanqaaday hadduu kasoo tegi diido xadiidkan imaam nawowi markuu muslimka ku sharxaya wuxuu yihi mucjiso rasuul wey xadiiskan sababtoo ah waxay xadiisku tusayaa in makow weligeed daarul islaam noqonaydo oon weligeed dambe gaala qabsayn weligee dambe gaala inaysan qabsayn madaxna ka noqoyn waxa weyan taas ayuu xadiisku tusaa ee weligee daaru islaam noqonay sidaasuna ay ahayd hadda ka hor insha allah hadda dabna saasay noqon wa can abi cabdillahi waxaa laga wariyay jaabir ibni cabdillaahi alansaari radia allaahu canhumaa isagai abiisba ilahay raadiya ka noqdee abi cabdillaahi waa kunyadiisa jaabir ibni cabdillaahi ibni camar ibni xaraam a la yidhaahdaa alansaariy waxa weya waa reer ansaareed alkhasrajiyu jufadaasuu yahay assalamiyu jufada waxaa loo nisbeeya salamata ibnu sacdin ayaa loo nisbeeya sagaal iyo toban duulaana nabiga kala qayb galay yuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh duulaankii uxud iyo bader labadaas kama qayb gelin wuxuu yidhi aabbahayaa ii diiday aabbihiisoo saxaabi jaliil ahaa jaabir ibni cabdillah cabdullahi ibni camar ibni xaraam ayaa noolaa aabbaa labadaas duulaan ii diiday yuu yidhi aabbe marka waxaa la dilay aabbihiis dagaalkii uxudaa lagu dilay maalinkii la dilay kadib duulaan nabigu galay kama aanan gadaal marinuu yidhi kama aanan gadaal marin baycatulcaqaba waxaa ka qayb galay yidhi aniga iyo aabbahay iyo abtigay ayaa ka qayb galnay weliba aabihiisna markaas nabadoonnadu ka mid ahaa baycadii oo nabiga sala allahu alay slam markuu soo hijiroo rabay intuusan soo hijiroon ka hor ay waxa weeyaan mina kula galeen waxa weeyaan ansaarta oo ay inta ugu yimaadeen ilaa nabiga sala allahu alay slam waqtiyadii dambe xajka markay dadku yimaadaan inta u yimaado waa kii dhihi jiray yaa i wadanaya oo igeysanaya deegaankiisii oo idifaacaya aan risaalada rabbigay faafiye marka ansaartii u timid oo ballanka kula gashay inay ilaalinayaan oo difaacayaan si uu diinta u faafiyo ayuu ka mid ahaa aabihiis iyo asaga iyo abtigiisba nabadoonuna weliba aabihiis ka ahay oo nabadoonnadii qabaa-ilka u hadlaayo lahaa qabiilkeenoo dhanaa ku difaacayna ayuu ka mid ahaa dad aada u qiimo badan ayay ahaayeen jaabir saxaabada ragga ugu da-da yarna waa ka mid ahaa raggaas fadaa-isha badan iyo cilmiga badan waxa weeyaanna wuu ka mid ahaa ragga mugsiriinta ah ee kunka xadiid ka badan nabiga ka wariyana wuu ka mid ahaa wuxuu ku dhintay magaalada madiino maruu indhabeelay kadib wuxuuna dhintay sanata alaatin wa sabciin waxa weeyaan toddobaatan iyo saddex hijriyadu markay ahayd asagoo sagaashan iyo afar sano jira sagaashan iyo afar sano isaga jira wa huwa aakhiru saxaabati mowtan bilmadiina saxaabada wax madiina ku dhintan asaga ugu dambeeyey isagaa ugu dambeeyey jaabir bin cabdillahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yihi kunnaa waxaan ahayn maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama fii ghazaatin dulaan huzaad marka la raqaynka la godo waxa weeyaan waa jamaacada duulayda jamac wey jamcu haazin waayo laakiin hazaad marka la dhaha waa duulaanka magaciisa fii hazaatin duulaan aan la socna duulaankuna waa kii tabuk fa qaala nabigu wuxuu yidhi ina bilmadiinati magaaladii madiino la rijaalan ragaa ku sugan maa sirtu ma aadnaan socon masiiran socod ma aadnaan socon walaa qadactu ma aadnaan goyn waadiyan masiiran marka labaa kugu banaama darfu makaan inaad ka dhigto tira masiiran makaan la socdo iyo inaad masder ka dhigto tira masiiran socod labada waa ku banaanta maa sirtu ma aadnaan socon masiiran makaan la socdo walaa qadactu ma aadnaan goyn waadiyan waadi ilaa kaanuu waxay ahaayeen macakum la jirkiinna xabasahum waxaa xabisay almaradu cudur macnaha cudurdaaray lahaayeen waa rag aan soo tegi waayey oo madiino joogo waana idinla jireen meel kastood maraydeen waa idinla jireen maxaa loola jeedaa riwaayadaana fasireeda wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa ilaa sharakuukum waa idinla wadaageen fil ajri iyagoo madiino jooga jihaadka marka la aado dadka ka hara waa labo dadaan cudurdaar lahayn iyo dad cudurdaar leh dadka aan cudurdaarka lahayn labay usi kala qaybsamayaan jihaadku maruu yahay fardulcayn iyo maruusan ahayn dadka jihaadka ka hara marka uu fardulcaynka yahay waaba aafimiino dad dembaabay waayo dembiyay leeyihin waa dad muslimiina oo dembi galay dadka jihaadka ka hara ee aan cudurdaarka lahayn markaan jihaadku fardulcaynka ahayn dembi male waa muslimiin aan dembi lahayn laakiin ajarkii mujaahidiintay waayayaan oo ajar ma laha kuwaas waa kuwaan cudurdaarka lahayn kuwa cudurdaarka leh labay u qaybsan yihiin qof haddee cudurdaarkiisa biso alxamdulillah allah ii cudurdaaro iskaga haray iyo qof qalbiga ka gubanaya oo le allah haddaan awoodi laha waan ka qayb qaada lahaa oo qalbiga waxa weeyaan aada uga murugsan sida ilaahayba ku tilmaamay kuwa nuucaasuu mujaahidiinta la ajrgin sida xadiiskaanu caddaynaya xadiiskaanu sidaasuu cadaynaya wa rawaahu lbukhaariya weri can anasin qaala wuxuu yidhi anas rajacnaa waxaan ka soo laabanay min qaswati tabuuq maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi ina aqwaaman dad ina aqwaaman rag khalfanaa gabaalkeennay ahaadeen bilmadiinati magaaladii madiino maa salagna ma aanan qaadin shicban faraq shicbiga waxaa la yhahdaa buurta dhexdeeda wadada marta oo wadada ka dhex marta walaa waadiyan tog oo biyo mareenana ma aanan qaadin ilaa walxaalhum ayagu macnaa ay nala jireen maahane waa nala jireen macnaha waa nala ajir ekaayeen weye xabasahum waxaa celiyey alcudru cudur marka dadka cudurdaar kale mujaahidiinta jihaaday la ajir egyihiin kuwa aan cudurdaarka lahayn laakiin ilaahaa sheegay laa yastawi lqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari wlmujaahiduuna fi sabil lahi biamwaalihim anfusihim fadl allah lmujaahidiina biamwaalihim anfusihim cala alqaacidiina daraja wakula wacada allahu lxusna wafadl allah lmujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiim marka ma sinna labaduba jannahay lahaadeen laakiin ma sinna halkaasaan insha allah ku joojinayna wallah subxana wa tacala aclam w sala allah wslam wbaarak cala nabiyina muxamed